xildhibaano ka tirsan maamulka hirshabelle ayaa waxay ku dhaawacmeen qarax xalay lagula weeraray gudaha magaalada jowhar ugu yaraantii saddex xildhibaan ayaa la sheegay in qaraxa ay ku dhaawacmeen ka gadaal markii uu haleelay guri ay ka deganaayeen magaalada jowhar xildhibaanadaasi waxaa ka mid a nin la yidhahdo dubane iyo nin kale oo la yidhaahdo ibraahim barre dhaawacyada xildhibaanada ayaa la sheegay in goor dambe goobta laga qaaday wuxuu faahfaahina arrintaasi kusoo kordha insha allah wararkan iyo barnaamijyadeena dambe ayaad kaga bogo doontaan ciidamada xarakada shabaab ulmujaahidiin ayaa xalay waxay weerar ku qaadeen ciidamo ka tirsan dowladda federaalka oo fariisin ku lahaa inta u dhexaysa muqdisho iyo afgooye weerarku wuxuu ka dhacay deegaanka lafoole ciidamo hubaysan oo xarakada shabaab ulmujaahidiin ka tirsan ayaa waxa ay jihooyin kala duwan ka soo galeen fariisinka ciidamada dowladda federaalka halka ay ku leeyihiin in muddo ayuu halkaasi dagaalku ka socday faahfaahin dheeriya kama aynaan helin wixii khasaare ee la gaarsiiyey ciidamada weerarka lagu ekeeyey isla gobolka shabeellaha hoose shalay ciidamada xarakada shabaab ulmujaahidiin waxa ay kamiin u dhigeen kolonyo ka tirsan ciidamada shisheeye ciidamadaas ayaa waxa ay ka soo noqdeen deegaanka shalaambood oo dhowaan ay sahay geeyeen waxaana ciidamada xarakada shabaab ulmujaahidiin iyo ayagu fooda isku dareen halka loo yaqaan jeera gaaljecel waxaa xusud mudan in ciidamadani sahayda ay toddobaad ka horgeeyeen deegaanka shalaambood markii horen loogu talagalay in ay gaarsiiyaan fariisimaha gobolka intiisa kale ay ku leeyihiin ciidamada kale ee shisheeyaha laakiinse arrintaas ayaa suurageli weysay cabsi laga qabo xarakada shabaab ulmujaahidiin awgeed maadaama ay marar hore gaadiid badan gubtay askar badanna ka laysay ciidamada shisheeye dantu waxay ku qasabtay shisheeyaha in shalaambood ay raashinka iyo sahayda kale diyaaradaha helikobtaraha uga daabulaan islamarkaana ay ku geeyaan fariisimaha kale ee ciidamadoodu ay gobolka ku leeyihiin